bandhiga waxqabadka sheybaarka dhismaha soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya injineero aqoon-yahano shirkadaha ka shaqeeya dhismaha iyo marti sharaf kale madasha bandhiga waxqabadka sheybaarka dhismaha soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay waxqabadkiisa tan iyo markii uu shaqo bilaabay sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxaa lasoo bandhigay marxaladaha kala duwan ay soo maraan dhismaha ka socdo caasimada kahor inta aan la dhisin sida tijaabada culayska carrada wax lagu dhisayo shubka biraha iyo weliba dhagxaanta ugu horeyn agaasimaha sheybaarka dhismaha soomaaliya injineer cabdinaasir maxamuud cabdi ayaa wuxuu ka warbixiyey waxqabadka sheybaarka dhismaha soomaaliya Somali Construction Laboratory waa shaybaar ka shaqeeya tayeynta ama quality controlka hadday ahaa lahayd qalabka dhismaha loo isticmaalayo iyo carrada waxaanu wada ogsoonnahay muhiimadda ay leedahay inta aan construction ama dhismo aan la samaynin in tijaabo ay maraan sida for example guri marka la dhisaayo ama wadda la dhisaayo waxa ugu horeeya oo laga dul dhisaya waa sooyalka iyo carrada waxaan u baahannahay marka inaan ogaano awoodda ay carradu qaadi karto qof kastoo yacni construction ama mashruuc samaynaya muhiim ayay u tahay inuu ogaado awoodda ay carradu qaadi karto inta aan culayska la saarin ka hor sidoo kale ayadana waa muhiim foundationka ama excavationka inta la qodayo inuu ogaado before it construction dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda bandhiga waxqabadka sheybaarka dhismaha soomaaliya ayaa muujiyey muhiimadda uu sheybaarku leeyahay dhismaha guryaha mar kale laboratoryga wuxuu important u yahay during the construction waqtiga constructionka waa in la monitor gareeya qualityga quality control iyo quality assurance concrete-ka ma fiican yahay aggregate-ka la isticmaalayo dhagaxa jaayga dhagax fiican ma yahay wax lagu farxa weeye in laab wax noo teesgaranhayn nala joogo dadka wax dhisa oo meelaha kale wax ka soo dhisay waxay sheeganayeen cayd badan oo mararka qaarkood aas leedahay xoogaa si hawtulhamagaan ku soconay laakiin xoogaa hadda iftiin baa muuqdo